فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaah qodobbadan caawa idinkugu soo gudbin doonno barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaa ka mid ah suxufi cabdimaalig muuse caldoon oo ka hadlay tallaabada etoobiya lagu gacangelinayo badda soomaaliya iyo deegaanka soomaaliyeed ee la rabo inay qaataan waxaan idinsoo gudbin doonnaa hadal uu jeediyey barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan oo kale xasan sheekh oo galabta u duulay adis ababa markii uu warqad dalab imaansho ah ka helay abay axmed maxaa ka jira in xasan sheekh lagala hadlayo heshiiska kamadanbayska ah ee bisha soo socota la doonayo in xabashida lagu siiyo dhul iyo bad soomaaliyeed waxaan idinsoo gudbin doonnaa indheergarad iskor istaagaya safarka xasan sheekh dhegaystayaal barnaamijka waxaad kale oo aad ku dhegaysan doontaan bulshada muqdisho oo ka guuxaya badsiinta etoobiya waxaan idinsoo gudbin doonnaa qaar ka mid ah dadweynaha dareenkooda barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaad kalood ku dhegaysanaysaan mid ka mid ah culimmada soomaaliyeed oo ka hadlay musiibooyinka ku dhuftay maraykanka iyo etoobiya waxaan waraysi idinkaga haynaa sheekh cabdiweli muudey waxaan meesha ka marnayn wararkii caalamka iyo xubinta faa'iidada caafimaadka
هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag dhegaystayaal meel walboo aad joogtaan waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan beder maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay in ka badan laba boqol oo ruux ayaa shuhaada yaa dhaawacyo ku noqday duqiimo ka dhacay marinka godoonsane ghaza saacadii lasoo dhaafaya maanta wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca ghaza ayaa waxay bayaan ay soo saartay ku shaacisay in ciidamada gumaystaha yuhuudda ay maanta duqiimo kala duwan oo xagga cirka ay ku bigsadeen guryo aad u tiro badan iyo dabaqyo la deganiya oo ku yaala magaalooyin kala duwan oo ka tirsan marinka godoonsane ghaza waxayna wasaaraddu ka dhawaajisay in duqiimahaas ay shuhaadayaa dhaawacyo ku noqdeen tobanaan ruux oo shacab ah waxay sidoo kale sheegtay wasaaradda in ciidamada gumaystaha yuhuudda ay ku kaceen xasuuqyo kala duwan oo ay ku shahiideen afartan ruux oo shacab riid ah kana kooban dumar carruur iyo waayeello aan waxba galabsan halkii ay dhaawacyo kala cayna soo gaareen boqol sagaashan iyo saddex ruux oo kale dhanka kale isbitaalada marinka ghaza ayaa waxay wajahayaan daawayari aad u bahsan iyadoo sidoo kale ay kordhayaan dadka bukaanadiiya dhawacyada la keenaya halkaasi dhulgariir xoogan ayaa saaka ku dhuftay dalka ethoobiya ee dhaca bariga qaaradda afrika bariga magaalada caasimaddu waa dalka ethoobiya ayaa waxay wararka ka imaanaya sheegayaan in halkaas uu ku dhuftay dhulgariir cabirkiisa lagu sheegay shan dhibic shan darajo subaxii hore ee maanta oo sabti ah sida laga soo xiganaya xarunta cilmi baarista jarmalka ee g f z xarunta ayaa waxay sidoo kale xustay in dhulgariirkan uu oogada sare ee dhulka ka fog yahay toban kilomitir dhulgariirkan ayaa imaanaya iyadoo silsilada dhulgariira ay ka dhaceen waddanka ethoobiya maalmihii tegay wararka ayaana waxay tilmaamayaan in labaatan kun oo ruux ay ka barakaceen gobollada canfarta iyo oramada dalka ethoobiya ayaa waxaa baryahan dambe waallaha ku saladay dhulgariiro iyadoon isbuucyo gudaheeda ay ka dhaceen dhulgariiro xoogan kuwaasoo qalqal iyo naxdin ku abuuray xabashida cadaysatay la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta dowladda shiicada ee iiraan ayaa markii ugu horreysay soo bandhigtay gantaal la casri ah xukuumadda tahran ayaa waxay warar ku sheegayaan inay soo bandhigtay gantaal la casri ah kaasoo ah mid ka dheereeya islamarkaana dhulka hoostiisa in muddaha ku soconayay lagu ka gaara bartilmaameedkiisa weliba isagoo qarxin sida laga soo xiganaya warbaynada ka soo baxa gudaha dalkaasi gantaalkan ayaana waxay soo bandhigeen ciidamada dowladda shiicada ee iiraan xilli ay dhowlatas milatari sameynayeen oo uu goobjoog ahaa taliyaha guud ee ciidamada kacanka iiraan iyadoona baraha kala duwan ee bulshada lagu baayiyey muuqaalo muujinaya sida loo sameeyey gantaalkani tani ayaana waxay imaanaysaa iyadoo xisada u dhexaysa dowladda shiicada iiraan iyo maamulka saynad yuhuuddu cirkiis ku sii shareeray midba midka kalena ku goodinayo inuu weerar ku qaadi doono dhanka kale maraykanka iyo saynad ay qorsheynayaan inay weeraraan xarumaha iiraan ay ku samaysa bomka nukleerka dalka lubnaan ayaa waxaa loo doortay kursiga madaxtilmi ee waddankaasi genaraal nasraniya oo ku canbaxay la dagaalanka islaamka dalka lubnaan ee dhaca qaaradda aasiya ayaa waxay wararka ka imaanayo sheegayaan in la doortay madaxweyne cusub kadib markii waddankaasi muddo dhan laba san uu ahaa madaxweyne la-aan genaraal joseph on waa madaxweynaha loo doortay kursiga madaxtilmi ee dalka lubnaan ayaa waxaa lagu tilmaamayaa inuu yahay nin ku caanbaxay dhibaataynta dadka muslimiinta iyo culimmada diinta islaamka ee ku sugan dhulka shaam waxaana uu ahaa kahor intaan loo doorin madaxweynaha waddankaasi taliyaha guud ee ciidamada dalka lubnaan wararka ayaa waxay tilmaamayeen in kan nasraaniga ahy gadaal ka taagan yihiin qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka oo ay ugu horeeyaan maraykanka iyo faransiiska xukuumadda washington ayaana lagu tuumayaa inay tahay midda ninka nasraaniga ah keentay kursiga madaxtinimo ee dalka lubnaan ugu dambayntii ciidamada dowladda suudan ayaa dib u la wareegay caasimadda gobolka aljaziira ilawareedyo ka tirsan milatariga suudan ayaa u sheegay warbaahinta aljaziira in ciidamadoodu ay dib ula wareegeen magaalada wadmadani oo ahaa caasimadda gobolka aljaziira halkaasoo ay muddooyinkii dambe gacanta ku hayeen xogaga dacmu sariic ama r s f shabakadda wararkii aljaziira oo soo xiganayso taliyaha howlgalka gaarka ee ciidamada suudan ayaa wuxuu sheegay in ciidamadooda ay la wareegeen gacan ku hinta magaalada wadmadani ayna ka dhaceen dagaallo culus halkay ciidamada rsfna ay u carareen waqooyiga magaalada iyagoona ku wajahan alkamliin magaalooyinka cadbar buurta suudan umudarmaan kost iyo magaalooyin kale ayaa waxaa ka dhacay dabaaldegyo ay dhigeen dadka shacabka oo soo dhoweeyey horumarka ay ciidamada dowladda suudan ka sameeyeen magaalada wadmadani ee caasimada gobolka aljaziira waxay sidoo kale shaaciyeen milatariga suudan inay la wareegeen magaalada wad almaaxidi oo dhanka bari kaga beegan magaalada wadmadani wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga inta
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم madaxweynaha dowladda federaalka ayaa maanta aaday adis ababa isagoo ajiibaya dalab ugu yimid abay axmed siday ilaah xog ogaalka ah sheegayaan abay ayaa xasan sheekh kala hadli doona saxiixa kama dambayska ah ee badda marka la gaaro bisha soo socota ee febraayo oo lagu ballansan yahay ankara ee turkiga haddaba sidee loo arkaa xasan sheekh oo aad u sheegayey inuu etoobiya ka difaacayo badda soomaaliya inuu maanta heerkan marayo waryaheena haashim cabdinaasir ayaa su-aashan hordhigay injineer xuseen xaaji cabdi xasan awgaab bismillaah alxamdulilaah ambabaxa uu ambabaxaayo xasan sheekh maxamuud galabtan oo uu aadayo etoobiya waxa uu aadayo ummadda soomaaliyeed oo maanta soomaalinimadu ku jirto korkooda weli oo soomaali ah kan gadan ma sheegaya kan ilaa soomaalinimadu weli korkiisa ku jirto soomaali ah sheeganahayana wuu fahamsan yahay anigana waxaan ka dhihi lahaa xasan sheekh oo kale noociisa oo kale nimanka riddada ah dalka maba soo marin maxaa dhacay nin had u tafaxiitay inuu soomaali gumeeyo oo dalkoodii dhulkoodii sharafta lahaa qiimaha lahaa oo maanta etoobiya oo waxay tahayna an naqaano iidana na taqaano waxna soo dhexmarayna adduunka oo dhan laga dhagsan yahay nana dhex yaallo isku haysano waxaa waaye meel ku dhac aan meel looga gabanin maantan waxaan joognaa maalintan isgarab qaban laheen keena yar sakhiiran wa kabiiran gabar waa aan la dheheenin islaantan waa yeel waa aan la dheheenin oo shab la dhaho xasan sheekh maxamuud laga bilaabo etoobiya loo siidaa dhaco warkiiga meeshuu ku nuglaya arrintaas een madaxweynaha dowladda federaalka uu ku aaday waddanka etoobiya sharaf intee la eg ayay u tahay dadka etoobiyaanka maadaama iyadoo bad loo oggolaaday haddana loogu tegayo dalkooda etoobiya iyadu sharaf bay moodaysaa laakiin xasan sheekh maxamuud wax uu asaga leeyahay oo aabiiska dhexle ma idin siina mana idin siixaayo wax ay rujaal leeyihin rujaal ayuu idin siixaa been bas idinkata been idinkuna waad og tihiin oo hadda etoobiya hadda maanta waxaa loogu tegaa etoobiyay waxaad rabta diyaaran kula ahay warkaale gabadheeda hoo guurso waa arrin lalayaabo waaye waxaan dheg maqli karin waaye wax aan qalbi dhicinin waaye inta maanta soomaaliya maanta oo dibadaha ka jirow waxaa idin leeyahay haddaad magaca soomaali nala leedihiin maanta waxaa idin yaallo difaac waxaad difaacaysiin dalkiina waxaad difaacaysin hantidiinna hantidan baddaas waan wada leenahay waxaa laydin rabaa inaad wada difaacno warkaan ha loo kaco ha loo kaco ha loo kaco bal ka waran adiga haddii aad madaxweyne ahaan lahayd abiy axmed ma ugu tegi lahayd magaaladiisa ama adisababa
abey axmed haddii annaga maanta soomaaliya aan u ahaan lahay mas-uul abey axmed inaan dayuuro u koro ama aan luqay ama baawar u koro oo u tago hayhaat hayhaat limaa tuwacduun wax suuragal ah ma aha annaga waxaa lay noqon lahayd haddaan u tagan mar istishaahid u socdo mar aan abey axmed aan dhalaalahay maahane inaan abey axmedaan u tagaa oo sa- no ma absulanta ma dhici lahayn mana suri wallaahi naysan dhici lahayn insha allahu tacaala ilaahina ima tusiyo inaan maanta soomaaliya hantideed ay haysato ama la siiyahay sida hadda oo war hoohoo loo leeyahay oo kale wax sax ee ma aha imtixaan ay joogaan soomaaliya imtixaan waa kii ugu xumaayo waay allahna wada bixi dhammaanteeba injineer awgaab een, madaxweynaha dowladda federaalka markii la doortay wuxuu sheegay inuu soo celinayo qabka soomaaliya hadda ka warran ballanqaadkaas xaguu ku dambeeya xasan sheekh maxamuud wixii ku jiray oo uu soomaali la rabay hadday u joogtaa ummadda soomaaliyeed aad gobolada dhexe qabiila istaawan jira istaabanaya aad dhinacan kale somalilan aad iyo iyo khaatam iyo meelaas aad wax ka dhacay waa maqasheen waa maqasheen waxyaalaha meelo badan kaloo ka dhacayo xasan sheekh maxamuud waa cudow ay gaalo hore u soo barbaarsatay mar horaa la sheegay ummadda soomaaliyeed ma kala shoorta waayo soomaali ma kala shoorta waayo waxyaalo badan ay ogyihiin way sheegeen ninkaan noocaas waa noocaas waa wilaasoon doorashada helina la sheegay wixiina hadda waakna bannaanka yaalan wuxuu ahaa dhan waa ummadda waa waa u caddaad markaan aan gacmaha isqabanno aan etoobiya iska dhicino eeyahan ay wadato nugu dhex jirana aan iska saarno adigoo maanta oo hoostaada la joogo kor maka dagaalami kartid hor hoostaada wax ku jirna iska bixiso waay waxa hoosteena ku jiro aan iska saarno aan iska bixino oo aan aadno etoobiya wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم bulshada muqdisho ayaa ka guuxaya badsiinta etoobiya qof walba oo ay saxaafaddu wax ka weydiiso qadiyadda si carro iyo ciil leh ayuu uga hadlayaa waana kuwan qaarkood martaniyo addoommadan ilaahay asagaa abuurtay waa fahantaan u malaynaa maraykanna dulmiga iyo daalimka uu yahay ummaddaanoo muslimiinta muslimiinta ilaahay ku ibtileeyey mar falastiino oo rafaadina soomaali dhinacuu ka- oo ka dhibaatayna adduunkan dal muslin ah ma jiro ilaa dhibaatou ku hayaa waxaan ka la'nahay dhawr muslimiinta maxaad ku haysataa fahmino meel walba asaa soo taagan marka ilaahay tabartiisoo tusaa fahmino marka waxaan leenahay amriikow ilaahay ka baqaan leenahay toobakeen da jaanisaad haysataa fahmino jaaniskaaga hadda waa jaanis fiican aad haysataa amriikow toobakeen aan leenahay ayaa horta mushkiladda meeshaa ka dhacday oo los angeles ka dhacday waxaa weeye waa bilcakis sidii loo gubay gasa magaalada gasa la yidhaahdo ama falastiin dhibaatadii lagu sameeyey ee, ayaa waxaa la tusahayaa in ma garanaysaa ilaahay uskor waxaan ka ilaalsanayo markada adiga aad ummad masaakiin aad u xoog sheegatid adna ilaahaygii weynaa ayaa kuu xoog sheeganaya marka waa awood loo sheegtay gubashadaas si kasta inta la yeela damdamaysa wax walbaa la isugu geeyey maxaa diyaarad waa la demin waayey marka waxaa la tusahayaa bula'aadankaa la tusahayaa wallaahi ilaahay awooddiisa waa awoodda ilaahay la tusaaya marka gaalada inay dabariir yihiin waa la- waa arkeen marka xeedda ilaahay xaggiisa ee ee ka qorad waan markaa aniga waa ku faraxsanahay awoodda ilaahayna waaye awoodda ilaahayna ma laga hor imaan karo islaamka qofkii ee ka hor imaadane sidaasaa u dambaynaysa Een, aadaan mataqaanaa aan ugu faraxsanahay mataqaanaa waxa meesha ka dhacay waa wax mataqaanaa oo aan aad iyo mataqaanaa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waay mataqaanaa maraykanka waa midka mataqaanaa een, dowladaha mataqaanaa ee dowladda falastiin mataqaanaa hubka iyo iyo mataqaanaa israa'iil u daabulay waay hub hubka asaa oo israa'iil u daabulay asaa mataqaanaa een, netanyahu ninka caawinayaba asaga waay marka aadaan ugu faraxsanahay dabka mataqaanaa ka kacayo california los angeles inta muslin ee soomaaliya oo meeshas ku sugan allaha badbaadiyo laakiin waxa meeshas ka socda aadaan ugu faraxsanahay california california hadday gubato annaga maanta zabaan dhiganaynaaba xaflad daraaddeeda ma fahamta adi waayo meeshii oo fisqiga oo micnaha qamaarka lagu dheelaayo oo filmaanta aflaanta afshaxumada lagu samaynayo californiya california mucjise ilaahay muu keenno ma dhowid madaxweynaha maraykanka trump donald trump ee la doortay inuu u hanjabayey muslimiinta khaza oo horey u dhibanaa oo lix iyo toban bilood dhibaato ku sugnaa aad u daran oo lahaa haddii aan maxaabiistii soo dayin israa'iil jaxiimo ayaan ka dhigayaa hadalkaas eh, anigu waxaan u arkaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka jawaabay jawaab degdega oo munaasib ku ah uu siiyey dalkii uu xukumayey ee uu ku faanayey oo uu lahaa awoodda adduunka maraykanka maanta adduunka ugu sarraysa baanu nahay ayaa waxaa ku kacay dab dabkaasoo iyagoo haysta tiknolojiyad casriya iyo dandamisyo diyaarada leh oo eh, la qiyaasayo inay aad wax u xakamayaan haddana ilaahay awooddiisii iyo dabaylihiisii uu ku furay oo dabkii markuu gubtay dhimbil walba intay sii haado haddana guri kale sii gubto oo dhan waxba waa ka qaban waayeen waxaa cajzi iyo waxaa ku dhacay tabardarro ay qirsan yihiin inay waxba ka qaban waayeen inay guryahooda ka cararaan uma carar mooyaane arrintaasi waxay tusinaysaa adduunkan guudkiisa qof bini aadan inuusan ku kibrin waa dab uu macnaha imtixaan waaye ilaahay oo ummaddiisa ku ku imtixaanayo waad dareemi kartaa dabka baaxadda uu la egyahay iyo khasaaraha uu geystay Een, waa waxay k- macnaha tusaale ka ka bixinaysaa oo tusaale cad ay ka bixinaysaa awoodda ilaahay inta ay la eg tahay marka een, waxaan rajaynayaa in dabkaas weyn dhibaatada weyn meesha ka geystay in gaalo badan ay ku soo islaamto awoodda ilaahayna ay meeshaas wax weyn mu- macnaha wax weyn laga faa'iido
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan dhex maquuranaynaa qodobo kalena waa ay nagu soo maqan yihiin balse haatan ku soo dhowaada xubinta faa'iidada caafimaadka iyo doctor maslax
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إيه حلقتنا عا waxaan ku qaadan doonaa maadada molybdenum maadada la yiraahdo waa maado ka mid ah macdanta aan soo qaadanay mineralska ay ku jirta waxaa laga yaabaa qof badan inuusan maqlin maadadan hore u maqlin balse ay leedahay faa'iidooyin badan jirka baniaadamka ay u leedahay saas daraaddeed insha allahu tacaala maadadan waa maado oo ka mid ah ee mineralska ama macdinta waxay muhiim u tahay ee wareega mataqaana maadada b h ka ee isku dheelitirta jirka baniaadamka ayay muhiimad gaar ah u leedahay faa'iidooyinka marka maadadan melobdinam ay leedahay maxay tahay waxay door muhiim ah ka ciyaartaa maadada isku aruurinta uric acidka maadada la yiraahdo ee keeni karta wadashaqaynta xagga kelyaha ka qaabishan marar qaarna ay keenayso hadday badato in markaasi dhagax ay ka dhigto kelyaha ama jilbaha ama kalgoosyada ay gasho keeni karta ayay door muhiim ah ka qaadataa uric acid sidoo kale waxay kaalin weyn ka qaadataa isku gudbinta xagga kaadida bathwayska wadooyinka kaadida ay maraayaan inay wax badan ka gudbiso oo isku celceliso kala gudbinta transportationkaas ay kaalin weyn ka qaadataa sidoo kale waxay kaalin weyn ka qaadataa eh, maadada brotiinka coenzymeka ay soo saarto eh, mataqaanaa eh, jirka bani aadamka inay yani saboot garayso ayaa dhici karta sidoo kale inay sunta ka soo saarto liverka ama beerka sunta ka soo saarto ayay mataqaanaa faa'iido leedahay sidoo kale waxay dhoofisaa kiimikada ayay isu gudbisaa jirka bani aadamka ayay isku gudbisaa ilaha maadadan aan ka heli karno halkee waaye ee waxaa ugu horeeya ilaha aan ka heli karno ee digirta ee noocyadeeda kala duwan ayaa laga helaa maadadan melobdinum dalaga dhammaantiis noocyadiisa kala duwan ee midka sareenka laga saaro miraha laga saaro oo kale ama la shiido inta la cuno ama mataqaana vitaminada lagu dhex sameeyo dhammaan sareenkaas noocyadeeda kala duwan ayaa laga helaa sidoo kale waxaa laga helaa hilibka kala duwan noocyadiisa midka mataqaana la guro ama midka xubna xubnaha ah ama midka qeybqeybka ah midka la shiilo nooc kasta ee hilibka ayaa laga helaa sidoo kale waxaa laga helaa ukunta ayaa laga helaa aad iyo aad qani ay ugu tahay maadadan marka melebdinum hadday marka deficiency ay noqoto ay yaraato marka jirka baniaadamka ay ku yaraato maxaa dhacaya waxaa ku ziyaadaya qofka xagga neefmareenka iyo garaaca wadnaha ayaa ziyaadaya had iyo jeer qofku wuxuu dareemaa ee neefsasho zaa'id iyo wadna garaac zaa'id ayuu dareemaa Eh, sidoo kale wuxuu dareemaha qofka habeeniso habeenkii inuu wax arki waayo sidoo kale aragtida maalintii ama xiliyada mugdiga meelaha mugdiga inuu waxba ka arki waayo ayaa dhici karta Eh, maadadaas ay ku yar tahay iyo jirkiisa sidoo kale afka iyo ciridka inuu mataqaanaa eh, cudurro joogto ah ama xanuuno joogto ah qofka ay ka hayaan Eh, cudurrada afka qofka inay ka dhammaan waayaan way dhici kartaa xagga eh, galmada hoosudhac inuu dareemo ayaa dhici karta khaasatan ragga hoosudhac haggaas inay dareemaan ayaa dhici karta sidoo kale maadadan haddii mataqaanaa yacni qofka ay ku yar tahay wuxuu dareemaa beerka inuu dheefshiidkii si fiican u shaqayn waayo Eh, qofka cuntadii uu cuno inay kusoo noqoto ama mataqaanaa raaxa daran xagga cuntada marka cunitaanka inuu dareemo ayaa dhici karta maadadan melebdinam hadday jirka ku badato marka maxaa dhacaya waxaa dhacaya runtii een, xagga kalagoosyada waxaa is aruursanaya marka hadday badato marka maadadan eh, ziyaado ay ku noqoto yurg acidka uu bato yacni wuxuu keenaa caabugyo kala duwan ayuu keenaa kuwaasoo galaya kalagoosyada jirka bani aadamka khaasatan dadka da-da ah kontonka kasii weyn ayay waxay wax ka yeelaysaa eh, xagga kalagoosyada iyo dadka oo da-da oo haweenka tusaale ahaan dhalmada gooyay inay markaasi jilmaha iyo kalagoosyada iyo meel kasta ay ka galaan sidoo kale waxay yaraysaa maadadan eh, wax soo saarka xagga mataqaana keliyaha eh, ama kaadida qofka inay yaraato oo mataqaana ama qashin saarka keliyaha ay sameynaya inay yaraato ayaa dhici karta qiyaasta marka maadadan melobdinam aan ka qaadan karno maxay tahay caruurta dhalashada ilaa iyo laba iyo tobanka bilood ee ugu horeysa waxay qaadanayaan saddex microgram maalintii Eh, caruurta halka sano ilaa iyo saddexa sano waxay qaadanayaan toddoba iyo toban microgram maalintii caruurta afarta ilaa iyo sideedda sano waxay qaadanayaan labaatan iyo laba microgram maalintii Eh, sagaalka ilaa iyo saddex iyo tobanka waxay qaadanayaan soddon iyo afar microgram maalintii afar iyo tobanka ilaa iyo sideed iyo tobanka waxay qaadanayaan afartan iyo saddex microgram maalintii dadka waaweyn sagaal iyo tobanka ilaa wixii kasii weyn waxay qaadanayaan afartan iyo shan microgram maalintii haweenka uurka leh waxay qaadanayaan konton microgram maalintii haweenka nuujinayan waxay qaadanayaan konton microgram maalintii aad iyo aad umahadsanti لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
hagaag waxaa inagu soo maqan suxufi cabdimaalig muuse caldoon oo xog ka bixiyey badda uu xasan sheekh doonayo inuu itoobiya si kama dambays ah ugu saxiixo balse dhegaystayaal waddamada itoobiya iyo maraykanka waxaa ka taagan musiibooyin rabbaani ah itoobiya waxaa ka dhacay fulkaano iyo dab xooggan oo uu weheliyo dhulgariir meelaha qaar ah khasaare badan ayaana ka dhashay sidoo kale maraykanka waxaa gubanaya los angeles khasaaraha waa mid aan la soo koobi karin waryaheena maxamed sheekh ayaa arrintaani ka waraystay sheekh cabdiweli cabdulaahi muudey wuxuuna waraysigu u dhacay sida tan waa tahay dhegaystayaal waxaan waraysi la yeelan doonaa sheekh cabdiweli muudey oo ka mid ah culimada diinta islaamka sidaad u aragtaa masaa'ibta ka socota maraykanka iyo etoobiya bismillahi alxamdulilah ilaah idin barakeeyo Ee, masaa'ibta ilaahay ku qabtay maraykanka ee gobolkii ha- xagga dhaqaalaha iyo aflaamta iyo fasahaadka dadka muslimiinta laga fasahaadinahayay dabka iyo iyo dabaylaha ilaahay ku salliday iyo etoobiya oo dhulgariiradu soo noqnoqdeen ilaahay waan uga mahadnaqaynaa oo cilaankan aan ka wada dhagaysanaynay dadka muslimiintaana ay wada arkahayaan ilaahay fadligii ee, warbaahinta islaamigana ay usoo gudbinayso oo alfurqaan ay ka mid tahay ilahay khayrkiina ha badiye waxaan u aragnaa aaya min aayaatiillahi oo ilaahay uu ku qabtay cadowga gaalada ah oo ilaahay qur-aanku ku tilmaamay sanurihim aayaatina fi laafaaqi wa fii anfusihim xataa yatabayana lahum annahu alxaqu min rabbi ilaahay wuxuu leeyahay aayaadkeena waxaan ka tusinaynaa jiha kastan uga keenaynaa hadda waxaa looga keenay in dhulkii lala giriiriyo waxaa looga keenay in deb kaymaha ka kacay in magaalooyinkoodii lagu baaba'shay waxaase aad u qiimi badan allah tabaaraka wa tacaala markuu yidhi ku dheh nebi maxamedow gaalada ilanu caalamka maanta jihaad baa ka socda qul hal tarabasuuna bina ilaa ixda alxusnayayn waxaad tidhaahdaa gaaloy ma nala sugaysaan ilaa laba wanaagsan waxaan ahayn maad nala sugaysaan oo ah ima nasru wa ima shahaada haddaan muslimiin nahay in ilaahay guulna siiyo gaalana uu naga guulaysiiyo iyo in ilaahay shahaadana siiyo ilaahay darsi noola dilo wax ka dhexeeya mala annagana gaalo labaan la sugaynaa waana mid ka mida midda maanta haysato wanaxnu natarabasu bikum an yusiibakum allahu bicadaabi min cindihi aw biaydiina gaalay waxaan idinla koranaynaa in ilaahay musiibe xaggiisa ka ahaatay in ilaahay uu idinku qabto ama gacmahanada inuu ilaahay idinku cadaabo haddana waa musiibadii ilaahay u ballanqaaday oo ilaahayna uu ku qabtay waxaan hadda warbaahintu ay soo tabinaysaa hadal uu adeegsaday taraamkan hadda la doortay oo ah qaso jaxiimo ayaan dhadhansiinahayaa ileen waa ahlu kitaab wey nimankan yahuudda ah saas daraaddeeda baa jaxiiman dhadhansiinahayaa buu yidhi sida uu hadlay wey jaxiimadina maanta waxay ka kacday california ka kacday caasimadii los angeles u ahaaday ayay ka kacday ilaahay fadligii ee khasaarahooduna ilaahay baaxaduu ka badiyey ilaahay baan uga mahadinaynaa imtixaanka cadowga ilaahay uu ku qabtay ilaahna hore u sheegay tabaaraka watacaala wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alqura wahiya daalima ina akhdahu aliimun shadiid wixii umam la halaagay ee annaga naga horreeya dulmigay geysteen baa ilaahay u halaagay ummaddaynana ummatu maxamed kuwooda gaalada ah ee dulmiga hadda maanta ka socda khaza hal sano iyo saddex bilood bay u qasfinahayeen yahuud dhaqaalaha ugu badanna maraykana ku bixinaya gobolkaas weliba california waxaa leeyahay dhaqaalaha ugu badan nimanka bixinaya ayagay ahaayeen ninkaa james la yidhaha ee hadda shaashadahu laga soo deynahaya ee maraykanka ah ee waayeelka ah ee madax inta qabsadee ama kaagahaya ee dhahayo awood inaan leeyahay isu moodahayay laakiin awood malihi hantidayda mahay ku gubatay ku cabaadahay wuxuu ku faraxsanay bilamsi alqariib duqaynta qase ka socota markii laga soo jeediyey in xabad heshiis lala sameeyo yahuudna wuxuu taageersanaa in qase la baaba'sho oo la xasuuqo oo guryahooda la gubo ilaahayna maanta guryihiisuu gubay allahu akbar ilaahay baan u mahadnaqaynaa tabaaraka wa tacaala ilaahay uga aargooyey walaalaheen qasa baryadooda iyo ducadooda dadka muslimiinta dunida muslimka ay u ducaynahayeenna ilaahana ajiibay aan u mahadnaqay allah tabaaraka wa tacaala ilaaha cadowgeyna ka aargoostaana u mahadnaqaynaa ilaahna waa noo sheegay falamaa aasafuuna intaqamnaa intaqamnaa minhum markayna annaga allaana murug geliyeen baan ka argoosannay oo fircoon iyo ilaahnimaay sheegteen faraacinta maanta dunida joogtana markay isku dayeen inay muslimiintii dhibaateeyaan oo ilmaha iyo naagaha iyo abriyada la baabi'inahayo s- hal sano iyo saddex bilood bay gubahayeen walaalaheen qasa lixda saacadood oo ugu horreysay baa ilaahay gubay waxaa la tilmaamay inta dhul baaxada ee dabka uu gaaray waxaa lagu tilmaamay soddon iyo afar kun oo fiid oo dhul ah inuu baaba'shay dabka asaga ah ilaahay fadligiiba allaan uga mahadinaynaa waxaa kaloo lagu tilmaamay toban kun oo guri oo dhismo ah inay meeshii ku burburto ku baaba'day ilaahay baan uga mahadinaynaa nimcadaas qaaliga ee cadowga ilaahay dhexal siiyey waxaa kaloo la tilmaamay boqol mayl markii ina saacadiiba markii hore uu jarahaya haddase laakiin boqol iyo konton ilaa boqol iyo lixdan kilomitr inuu halkii saacba uu jarahayo waa wax la gaari kara maa dhul aad u fog oo masaaxa- masaafadiisa ay dheer tahay weeye dhulka intaas la eg ee ilaahay cadowga uu uu dabka kaga qabadsiiyey allah tabaaraka wa tacaala xagga beeraha marka laga hadlaayo waxaa la taqriir ahaan la soo gudbiyey dhulka inuu gubay kaymaha iyo dhulka beerta ay beeran jireen afar iyo toban kun boqol iyo lixdan hektar oo dhul ah inuu jaray ama uu cunay dabkiina uu baaba'shay ilaahay fadligii inta ku qbara kacday ee california ka qaxday waxaa lagu tilmaamay boqol iyo siddeetan kun oo qofood hadda dhimashada ilaa toban iyo koway maraysaahoo way baxsanahayaan cagahay ku baxsanahayaan waa cararahayaan waa fakanahayaan cadowga ilaahay saacadiiba dhul badan baa ilaahay jarahaya tabaaraka wa tacaala ilaahay baana mahaddaas iskale cadowgiina jebiyey sheekh cabduli een, xogihii ugu dambeeyey waa la socotay xitaa muuqaalo laga soo qaaday ayaa daawatay Een, muuqaalada laga soo qaaday dalka maraykanka gaar ahaan goobaha ay dabka ka socdaan maxaa kaaga baxa بسم الله الحمد لله والله muuqaalada aan aragnay cadowga in ilaahay jalla wacalaa uu nooga argooyey wixii aad aragteen ee qasfe ka dhacahaya walaalaheen qasana ku dhacahayay ee cawaya maalin duqayn lagu waday ilaahay fadligii in cadowgii ilaahay diyaaradahoodiina ay wax u qabo waayeen dadamisyadoodii ay wax tari waayeen awooddayna wax ka badana meesha ka socda bay dheheen waxaan tabar u hayna ma aha sababtoo ah boqol iyo konton kilomitr haddiiba saacadiiba uu dabka jarahayo dabkiina oo uuro intuu cirka isku shareecaadkaba uu gaaray oo diyaarad hawada soo geli kartaba aysan jirin meelihii uu marana hadda aan iclaanka ka aragnay sidii qaza laysbarbar dhigahaya qaza iyo waxaa laysbarbar dhigahayaa california maanta say u taalo waana waxa ilaahay ku baaba'sha afar maalin gudahood ilaahay jalla wacala hadalkii uu taraam adeegsado ah jaxiiman dhadhansiinahayaa jaxiimadii ayaga ilaahay ku qabtay ilaahay baan u mahadnaqaynaa muuqaalada la arkana waa muuqaalo annaga haddaan muslimiin nahay aan ku faraxsannahay qul bifadli illaahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu waxaan leenahay sidaas ilaahay nooga qabtay aa ilaahay musiibadiisana la sugaynaa dhankanna ow biaydiyana la sugaynaa gacmahanada inaan gaalo ku ciqaabnana waa la sugaynaa bariga afrika ha noqoto ilaa falastiina qalbigayna jara insha allahu tacaala maraykanka tiknolojiyadiisa iyo awooddiisa way xakameyn waayeen musiibadan miyaysan ku quus qaadanaynin sheekh cabdiweli bismillahi alxamdulilah nacam waxaa yeelay eh, waxay dhaheen ma og tahay waqaaluu man ashaddu minaa quwa ummadihii horaa sheegta saas markaasaa loo sheega walam yarow ana allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwa miyaysan arkaynin baa layidhi ilaah ayaga abuuray inuu yahay mid ka awood badan nacam ilaahay baa ka awood badan teknolojiyaan ku hormarnay iyo ilbax iyo horumarnaan gaarnay iyo dhaqaalaan haysannaa iyo waxbaan iska difaacaynaa iyo ninka hadda jeemis la dhahaya gaalka ahaa ee ku jeejeesaya walaalihiin reer falastiin wuxuu yidhi ma u maleehayn uu yidhi awood intaan ka badanaad leedahaan islahaa laakiin awooddii eber meelcidaa soo istaaga isagoo madaxa haysta dhafoorka haysta gaal ereystoo gaala weeye wuxuuna la dhafakaarsan yahay ma- imtixaanka meesha ilaahay jalla wacala uu ku sallida cadowga gaalada ah marka awoodda ay sheeganahayaan iyo horumarka ay gaareen waxaa ka sarraysa awoodda ilaahay baa ka sarraysa waa gartay ugu dambayntii maxaad ugu baaqaysaa dadka ku dhegaysanaya bismillahi alxamdulilah waxaan ugu baaqahayaa awoodannada saddex shay weyn nebiguna uu sheegay xadiiska su- eh, sunanta ku sugan wuxuu nebigu sheegay jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum gaalo la dagaalama naftiina kula dagaalama oo ragga maanta suquurta jooga ee cadowga dafciga u ah ee magaalooyinka walaayaadka islaamiga ee amniga iyo ammaanka aan ku haysanno ragga nafta horay ee saaxada jooga ilaahay ha barakayaan leenahay ilaahayna jalla wacalaa ribaadkooda iyo ajirkooda weyn ilaahay ha ziyaadiyo Eh, naftaas waa lagu dagaalamaa maalkana waa lagu dagaalamaaho oo naf iyo maal waa laysbarbardhigaa marka shareecada laga hadlahayo dadka dhaqaalaha lehna dhaqaalahooda diinka allah ku bixiyaan haddii kale gaalaha ka baadayso carabkana inay ka dagaalamaan dadka muslimiintaan ugu baaqahayaa oo aadan marnaba ducada ka gaabinin aad baana ugu faraxsannahay gaala maanta waxa ku dhacay iyo hasiimada ilaahay jalla wacalaa california iyo los angeles oo caasimadda california ahayd ilaahay uu ku sallido gobollo kaleo horlana alla ha gaarsiiyaan leenna dabkoodana alla ha u siyaadiyaan leenna ilaahayna jalla wacalaa murugtooda gaala ha badiyo fikir iyo walwahaarna walbahaarna allah ku rido baytulmaqdisna walaalahin falastiin allah u furo ilaahay jalla wacalaa jarxigooda ha shaafiyo gaajada iyo xisaarkana allah ka fiida allah ka fiidi kare annagana micigoodaa nahay waana u soo soconnaa insha allahu tacaala Eh, insha allahu tacaala hal jasadaan isku nahay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay suxufi cabdimaalig muuse caldoon oo ku nool magaalada burco ayaa boqolaal dadweyne ah ugu khudbadeeyey masjid halkaasi ku yaala wuxuuna ka warramay shirqoolka xabashida badda soomaaliya lagu siinayo
halista ka dhalan karta in ethoobiya dhul cusub la siiyo saldhig ciidan oo badda ku yaalla la siiyo dhul loo gooyo waxaa lagu wadaa weliba dhulkaan idiin sheege meesha lagu wadaa waxa weeye waa saylac iyo soonaha saylac wey xaggay haysato dhulkay haysato qaybta soomaali galbeed soomaalida etoobiya waxaa la yidhaha ma jiraan erey bixintaan iska daaye waxaa la yidhaha soomaalida etoobiya ma jiraan dadka muslimiinta ee soomaaliyeed xoog baa lagu haystaa soomaalida etoobiya hodhanina waxaa tirahdeen dhulka soomaaliyeed ee etoobiya haysato erey bixinta saa u bedela dhulka soomaaliyeed ay ethoobia haysato laakiin soomaalida ethoobia haddii aad tidhaahdid waxa weeye waxaad uh, qiraal ka tahay ama aad qiraysaaba in dhulkaasi aanad lahayn haddaad tahay muslim soomaaliya walaalayaa dhulka la doonaya in la siiyo xasan sheekh maxamuud iyo kuwii ka horreeyeyba ee ethoobiya heshiiska la galay dhulka ay doonayeen in la siiyo waa saylac iyo soonaheeda waa intaas dhulka ay haystaan dhulka caadiga berriga inaga haystaan ayaa berri kale iyo bad loogu daraya waxaad is weydiisaayoo kale marka la leeyahay waxaa la siinayaa saldhig ciidan oo badda ku yaalla halkay soo marayaan waa in dhul la siiyaa waxaa dhaba labaatankii kilomitir la sheegayey iyo ka badan bay la siinaya waxa weeye waa gumaysi iyo dhul qabsasho hor leh oo la- oo lagu darayo dhulkii inaga maqnaa marka markii la soo celin waayo dhulkaa inaga haystaan markii aynu ka aamusnay markii loo ictiraafay ayaa waxa weeye waxay damceen markaa inay ina soo ungureeyaan baaqiga ma waxaad aaminsan tahay inay intaa qura ku ekaanayaan wallaahi ku ekaan maayaane waxa weeye waa qabsasho cusub meeshan waxaa la doonayaa in lala wareego dhulkeennan ummaddan soomaaliyeed waa ummad islaama boqolkiiba boqol soo heli maysid tuulo la odhanayo waxa weeye tuulada waxaa ku nool in gaala ah kristan ama yuhuud soomaali ah ayaa ku nool ama yuhuud ama soomaali buudiina ama soomaali bulxidiin oo waxa weeye diin nooc kala haysta soo heli maysa dhulka soomaaliyeed way jiraan murtad yacni diinta islaamka ka noqday way buuxaan oo waynu aragnaa oo baraha bulshada waynu ka aragnaa waaqicayna waynu aragnaa dad diinta ka noqday kuwaas waa murtadiin laakiin soomaali asliya kufrigiisu asli yahay oo qabaa'il oo meel degan la soo heli maayo sidaa awgeed gaalada naxdin bay ku tahay ummaddan muslimka ah ee boqolkiiba boqol ah ee aan aan aan aan- aan ku jirin wax inxiraafa yani halis baa laga baqaya halis gaal oo dhan baa baqaysa nebiguna sala allahu alayh wasalam wixii la siiyey gaarka uu yidhi waa lay siiyey waxa weeye in laga boqo meel jirta bil loo socdo markay muslimiintu ay jiraan meel bil loo socdo gaalka argagax baa geliya marka gaalada talisyada kufriga ee adduunka galbeedka jooga bariga jooga muslimiinta geyiga Sooma- soomaaliyeed ku dhaqan iyo geeska afrika way ka baqayaan sidaa awgeed walaalayaal soomaalidan dadaal baa ku socda dadaal xun baa ku socda makru leyli wannahaar baa ku socda dhagar hariya habeen la maleegayo oo ay gaala maleegayso adeegayaashooda magaca iyo midabka inooga eeg ay u shaqaynayaan baa jirta oo la doonayo dhulkan in muxuaha lagu wareejiyo gumaysta sidaa awgeed waa in aad diidaan in dhulkiina la bixiyo waa inaad tidhahdaan maya idinma matelo idinkuma matelo qofina idinkuma matelo dhul muslimiina in dal gaalaa la siiyo marnaba ma dhacayso been yaan laydiin sheegin haddii la yidhahdo waa ganacsi haddii la yidhahdo waa la kiraynayaa haddii la yidhahdo waa konton sano haddii la yidhahdo waa sagaal iyo sagaashan sano intaaba waa la yidhi waa been beentaa laydin yaan laydiin sheegin waa dhul la siinayo saldhig ciidan ayay doonaysaa in la siiyo marin bay doonaysaa badda ah waxay doonaysaa dhul iyo iyo iyo deked bay doonaysaa meel ay badda ka gasho iyo dhul kaloo ay qabsato heshiis baa dhacay laba heshiis baa muxuu ahay lagu siiyey laba heshiis baa lagu siiyey saldhiga ciidan iyo marinka badeed ethoobiya waxaana siiyey dad soomaaliya siiyey labada heshiis maxay ahaayeen heshiis wuxuu ahaa wuxuu ka dhacay adisabab uu ka dhacay labada kun iyo afar iyo labaatankii bishii koobaad kowdeedii sanadkii la dhaafay sanad buraa ka hor waxa weeye halkaasaa loogu saxeexay waxa weeye taliskii hore ee somalilan ka arriminayey ee uu een, oo horkacaya musabixi ayaa u saxeexay muxuu ugu saxeexay wuxuu ugu saxeexay wuxuu yidhi ictiraaf bayna siinaya saldhig baan siinayaa dhul baan siinayaa wadays warka sayl- saylac iyo lugaayo wadaysa wayna aqoonsanayaa mujarad wayna aqoonsanaya gaal baa i aqoonsanaya ayaan u jarayaa intaasoo kilomitir oo dhula oo berri iyo badba leh si ay dhulkayga u gumaystaan wuxuu ahaa heshiiskaasi horena waan uga hadalnay wuxuu ahaa heshiis baatila buu ahaa xaqdarraa buu ahaa heshiis baatila oo ethoobiya dhulkayna lagu siinayo ayuu ahaa heshiiska labaad ee ethoobiya loo saxeexayna waxa weeye xasan sheekh maxamuud ayaa ugu saxeexay anqara xarunta dalka turkiga bishii lasoo dhaafay bishii jumaadul aakhir kun afar boqol lix iyo afartan hijriya ama bishii disembar koob iyo tobankeedii sanadkii tegay labada kun iyo afar iyo labaatanka halkaasuu ugu saxeexay inay hesho etoobiya wax loogu yeedhay marinbadeed ganacsi bay ku sheegeen marinbadeed aamina oo la ysku hadlayn karo oo waara sidaasaa lagu heshiiyey ma heshiis qarsoon waa heshiis soo baxay oo la akhriyey warmurtiyeedkiisii ka soo baxay anqara bilkoor walaalayaal dadka noocaasa ee soomaalida matelaya xaquma laha inay dhulkeenna bixiyaan taaka dhulkeenna dowlad saliibiya oo colaad inaga dhaxayso marnaba xaq maaha in la siiyo dhulkeenna nin saliibiya oo cadaawad u haya muslimiinta xaq maaha in la siiyo sidaa darteed heshiis walba oo ethoobiya lagu siinayo dhulkeenna iyo baddeenna iyo xeebaheenna waa xaqdarro waa waxba kama jiraan waa inaynu diidnaa waa inaynu ka soo horjeesannaa waa inaynaan u ogolaan kuwa muxuu ahaye soomaalida sheeganaya ee lee waxaanu matalaa soomaali baanu matalaa walaalayaal dadka siinaya etoobiya dhulkeena ee saldhig military saldhig ciidan oo badda ah siinaya iyo dhul ay qabsato dadkaasi waxa weeye waa dabadhilif u shaqeeya gumaystaha etoobiya dadkaasi xor ma aha waa cumalaa iyagay u shaqeeyaan waxaan idinku baraarujinayaa dhulkiinna ha ka ogolaanina inay etoobiya qaadato oo saldhig ciidan looga sameeyo oo ay marin ku yeelato ha yeelina ku baraarugsanaada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلى
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي